faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan halkani waa reediyo cadaada kusoo dhawaada warka habeen qodobada caawa dhagayso doontiin waxaa ugu dooroon dowladda federaalka soomaaliya oo sheegtay inaysan aqoonsan doonin natiijada ka soo baxda doorasho dhowaan ka dhici doonta magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose dowladda federaalka soomaaliya oo garoonka kubadda cagta ee konas u magac dartay allaau naxariistay guddoomiyaha gobolka banaadir ahaana duqa magaalada caasimada ah ee muqdisho diirgow dhanka ciidda ah oo laga diramiya suuqa xoolaha ee magaalada cadaado cabdi xaashi aakir oo ah aqoon-yahan ka soo jeeda deegaanada galmudug oo maanta si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha magaalada cadaado odayaasha dhaqanka magaalada kismaayo oo dowladda federaalka soomaaliya uga degan faragelin ay ku samayso doorasho dhowaan ka dhici doonta magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose dowladda federaalka soomaaliya oo maamulka koonfur galbeed soomaaliya ka dalbatayna gacanta ay ku soo dhirtay dadkii ka dambeeyey dilkii loo geystay ganacsada caanka ahaa deegaanada maamulka koonfur galbeed intaasaad maqasheen waxaana qodobada ugu doorkaroon warka habeen ee reediyo cadaado goora u diyaargarooba warkaas wantaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibyaal wahnimo jimcaha sabda ay soo gelayso taarikhdan ay ku astaysan tahay sagaalka bisha sideeaad ee agosto sannada labaatan toban sagaal iminkii haatan kusoo dhawada warkii oo dhan dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay inaysan aqoonsan doonin natiijada ka soo baxda doorasho dhowaan ka dhici doonta magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dibjisiinta xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa go-aan xasaasi ah ka soo saartay doorashada maamulka jubbaland ee la filayo in dhowaan ay ka dhacdo magaalo xebeedka kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose war ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in weli ay jirto cabasho ka imaanaysa beelaha jubbaland iyo musharixiinta loona baahan yahay in xal rasmi ah laga gaaro tabashooyinkaasi ka hor inta aysan dhicin doorashada maamulka jubbaland sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dibjisiinta ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa saddex qodob hor reegtay madaxda maamulka jubbaland kuwaas oo kale ahaa kow in liiska odayaasha dhaqanka ee maamulka jubbaland soo xulaya ee la waafajiyo diiwaangelinta dhaqan ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dibjisiinta ee dowladda federaalka soomaaliya labo in mar kale hore la dhammaystiro soo xulista xubnaha golaha wakiilada ee baarlamaanka jubbaland kadibna baarlamaanka cusub ee iska dhex doorto guddiga doorashooyinka guddoonka golaha wakiilada iyo kan madaxweynaha ee maamulka jubbaland saddex in doorashada ay ka dhacdo hannaan daafuran oo xor iyo xalaala sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibjisiinta ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa sidoo kale waxay shaacisay inaysan aqoonsan doonin doorasho maalmarsan qodobada u degsan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibjisiinta ee dowladda federaalka soomaaliya ugu dambeyn waxay ugu baaqday reer jubbaland midnimo horumar iyo in laga wada shaqeeyo xoojinta nabadgelyada ka jirta deegaanada maamulka jubbaland doorashada maamulka jubbaland ayaa waxaa lagu wadaa in la qabto afar labaatanka bishan iyadoo weli caqabad ay ka taagan yihiin magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose dowladda federaalka soomaaliya ayaa go-aanka kubadda cagta ee kunas ugu magacdartay allah u naxariistay gudoomiyaha gobolka banaadir ahana duqa magaalada caasimadda ah ee muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yuusuf madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa shaaciyay in garoonka kubadda cagta ee kunas ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho loogu magacdiray allah u naxariistay gudoomiyaha gobolka banaadir ahaana duqa magaalada caasimadda ah ee muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yuusuf madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo garoonkaas uga qayb galay kulan loogu duceynayo duqii magaalada caasimadda ah muqdisho ayaa sheegay in lagu xasuusan doono geesnimada iyo adeega uu hayay shacabka magaalada caasimadda ah ee muqdisho gaar ahaan maamulka gobolka banaadir uu ka shaqaynayay sidoo kale waxaa intaas ku daray madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya in dowladda ay ka warhaynayso nolosha dhammaan qoyskii ay ka tageen mas-uuliyiinta ku geeriyooday qaraxii ka dhacay xarunta fiisha kuwarna ee lagu armiyo maamulka gobolka banaadir kulankaas ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galay ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre wasiiro waxgarad iyo sidoo kale dadweyne ka kala yimid xaafada ay ka kooban yihiin degmooyinka maamulka gobolka banaadir ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo madashaasi ka hadlay ayaa sheegay in marxuumka waqtigaas ugu badan u geliyey siduu uga shaqayn lahaa qaranka islamarkaasna uu dhintay isagoo u adeegaya dalkiisa iyo dadkiisaba allaha u naxariistee injineer yariisow waxa uu lahaa tilmaamaha laga rabo qarannimada mustaqbalka wuxuu ahaa soomaaliyada mustaqbalka aan raadinayno tilmaanteeda oo qofa wuxuu ka madax bannaanaa qabyaalad wuxuu jeclaa dalkiisa wuxuu ahaa waddani wuxuu aqbalsanaa shaqo walba oo qaranku u diro inuu qabto wuxuu soo qadimay naftiisa waxaa macno u samaynaysay soomaalinimada iyo qarannimada wuxuu lahaa dulqaad inteenna kale haddii la isku daro aanan lahayn mar walboo la isu yimaado wuxuu ahaa qofka ugu horreeya oo tanaasula tanaasulidda looga baahan yahay qof walboo soomaaliyeed dalkeeda inay u tanaasusho ayuu tusaale u ahaa wuxuu ahaa aamin aan ku shaqayn musuq maasuq kow iyo tobankii sano kadib markuu dalka ku soo laabtay iyo markii uu jaamacadda ka baxay maalinna kama aanu niyad jebin inuu dalkiisa u adeego qoyskii uu ka baxay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin wakhtigii uu idinka idinla joogi karay idinla noolaan karay waxaad ogolaateen inaad ku bixisaan inuu qarankiisa u adeego waa ognahay in habiinno iyo maalmo badan oo aada xaq u laheedeen inuu idinka idinla joogo oo u adeegayo qarankiisa waa sababta ay tahay inaan maamuusno waa sababta ay tahay inaan aaminsannahay inuu la mid yahay halyeeyadii soo xoreeyey dhulkan ka soo shaqeeyey gobonimo doonka waan ogahay inuusan xoole idinkaga tegin waa ogahay inaanu guryo ka tegin waa ogahay inuu ahaa qof daacad ah oo iimaan leh laakiin wuxuu idinkaga tegey wixii ugu weynaa oo qoys looga tago sharaf karaamo iyo wadaninimo in la sii xoojiyo oo la sii hayana waxaa laga rabaa qaranka iyo madaxdiisa kuwa hadda jooga oo madaxweynaha iyo anigu aan ugu horreynayo guddoomiyaha iyo cid walba oo naga dambaysa maxay ahayd haddii aanu xoolo raadinayn waxa uu raadinayo oo nala ka rabo waxay ahayd kulligeen inaan yeelanno tilmaamooyinkii uu lahaa kulligeen inaan nafteenna soo qadinno allaha u naxariisto injineerka laakiin waxaan rabaa halkan inaan ka caddeeyo mar walba oo aan anigii asaga isu nimaado oo culays uu jiro wuxuu dhihi jiray ra-iisul wasaare waa inaan ilaahay ku shukrinaa meesha aan ka nimid iyo meesha aan joogno anigoo raacaya wuxuu inooga tegey taariikh iyo tilmaamo waxaan leeyahay waa inaan ilaahay ku shukrinaa aqoonsannaa meeshii aan ka nimid ogaanaa meesha aan joogno laakiin aan aqbalnaa inaan dagaalka sii wadayno inta ay naftu nagu jirto inta qof nagamida uu nool yahay inta aan gaarayno taariikhdii iyo tilmaamihii uu nala rabay yariisow ugu dambayntii halkan waxaa soo istaagay ilaahay ha barakeeye carruurtii uu ka tegay yariisow mid ka mid a tusaale kale oo iyana ah taariikh iyo tilmaamo ka sokow shaqadii isaga iyo marwadiisu ay geliyeen allaha barakeeye carruurtooda ayaa halkan ka muuqata inuu sidoo kale nooga tegay haliyey cusub waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto jannada ha ka waraabiyo qabrigiisa ha u waasiciyo waxaa kaloon leeyahay inteeni la shaqaysay aan u duceyno aan nacafino ugu dambayntii shaqaalaha gobolka banaadir qof walba oo gobolka ka shaqeeya oo raba inuu u hiilayo yariisow allaha u naxariistaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahaan duqa magaalada caasimadda ah muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yusow ayaa dhowaan ku geeriyooday dalka qatar kadib markii uu dhaawacuus ka soo gaaray weerarkii dagaalamayaasha al-shabaab oo ay ku qaadeen bishii hore ee julaay xarunta fiisho goorna ee looga arrimiyo maamulka gobolka banaadir diyaargarow dhanka ciidda ah ayaa laga dareemayaa suuqa xoolaha ee magaalada cadaado sharmaaka maxamed maxamuud ayaa faahfaahinaya
xilli maalmo kooban inaga xigto ciidda weyn ee muslimiinta ciidul adxa ayaa si weyn waxaa looga dareemayaa diyaargarowgeeda magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhowdhow waxaa si gaar ah looga dareemayaa diyaargarowga suuqa weyn ee lagu iibiyo xoolaha ee bartamaha magaalada cadaado waxaana aad loo keenay xoolo nool gaar ahaanna ariga markii aad booqato suuqa xoolaha cadaado durbadiyo waxaa dareemaysaa mashquulka baaxadda leh ee ka jira waxaana halkaas si weyn u soo buuxdhaafiyey dad u badan xoolodhaqato kuwaasoo xoolahooda u eebkeensaday qaar ka mid a dalaalayda suuqa xoolaha cadaado ayaa raadiyo cadaado uga warbixiyey dhaqdhaqaaqa ganacsi ee maalmahan dambe ka jira suuqa xoolaha cadaado saakay dhaqdhaqaaq baan ka dareemaynaa baryahanna habiyo ah dadkii baa inay iida raba xoolaha inay gataanay rabaan dadweynihina waa soo safray magaalo kale loo sii socdo hadda ma lahan awal boosaasi waxbaa loo rari jiray waa naga hakay marka magaaladaas cunaysa saaka haa ariga dhiigga leh oo dhadiga waa la qadanaya garsa kuma jiro cabdi maxamed suuriyaa la yidhi cabdi suuriya waxaana dalaal xoolaha gada marka maanta waxaa laga dareemaya xoogaa dhaqaaqa rafada dhinaceeda marka ilaa shan doolar calaa neef ku siyaaday marka waa arkaysa dadka iyo xoolaha iyo sayo haddana way imaanaya weli way soo socdaan intaa dhaqdhaqaaqa xoolaha waxaa weeye waa la keenayaa qof kasta wuxuu ku safraya waxaa la- iid baa jirta ayaa la leeyahay marka xoolaha waa la soo wadayaa xoolaha oo dhan waa la- dareem- waa laga dareemaya waxaa laga dareemaya weliba xoolaha maarata qalliinka ah oo dhankooda waxaan la sheekaystay dadka iyagu xoolaha keensada suuqa magacayga waxaa la yidhahdaa xasan cali warsame waxaan hadda ka soo nimid oon ka soo safray deegaankan ee, la yidhaahdo kaynaan hadda ka soo tago oon arigaan ka soo waday marka suuqa xoolaha ayaan hadda joognaa oon ku sugannahay xoolaha waa lala ka iibsadaayo waa kala socdaan hadda saaka suuqa marka aad timid maxaa ka dareemtay waxaan ka dareemay jawi iibku uu kala socdo oo danulxada xoolaha qalliinka ah baahidu sababtu maxay tahay waxay tahay dad badanaa raba inay waddanka ku qashaan xoolaha ku biraystaan sida dad soo xawuusha ama dadka deegaanka iyagu iska bixinayo reer magaalka diyaargarow ciidda loo diyaargaroobo miyaa mise waa shaqo kale oo meel waa diyaargarowga ciidda loo diyaargaroobaya sanad kasta tobanka bisha carafo waxaa dunida islaamka looga dabaaldegaa ciidul adxa doctor cabdi xaashi aaqil oo ah aqoon-yahan ka soo jeeda deegaanada ayaa maanta waxaa si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada cadaado waxaana soo dhaweynta iska qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug maamulka degmada cadaado iyo qaybaha kala duwan ee bulshada mar kale saaxiibka sharmaka maxamed maxamuud doctor cabdi xaashi aqira oo ah aqoon-yahan u dhashay deegaanada galmudug ayaa maanta si weyn loogu soo dhoweeyey cadaado waxaana aqoon-yahanka oo ka soo degay garoonka diyaaradaha cadaado si weyn u soo dhoweeyey mas-uuliin ka tirsan maamulka galmudug maamulka degmada iyo ururada bulshada rayidka doctor cabdi xaashi ayaa markii uu ka soo degay diyaaradda waxa uu mid mid ugu gacan qaaday dhammaanba qaybihii galgidisna ee ku soo dhoweeyey garoonka waxaana loo gudbiyey hoolka nasiinada ee garoonka cadaado qaar ka mid ah waxgaradka ka soo qaybgalay ee soo dhoweynta ayaa goobta ka jeediyey hadalla kooban waxaan leenahay eh, runtii waa ruwacadaas siyaasadeed eh, doctor aqoon-yahan waxaan leenahay soo dhowow ku soo dhowow deegaankaagii iyo dalkaagii iyo dadkaagii aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin soo dhowayntiinna iyo sida aad walaalkiin ugu muujideen jacaylka uu deegaankiisa iyo dadkiisa iyo hamuunta ay u qabaan waan idinkaga mahad celinaynaa ninkan cabdi jimcaal aakhiro waa nin halgamaa dibaddu waa degannahay waa dadka diyaasbarada ugu qiimaha badan oo dak- daktarna waa yahay hawshaanna waa hawl u bareeray dadkiisa dalkiisana u qabto waa ku soo dhowaynaynaa cadaado cabdi waddankaagii hooyaad joogtaa ku soo dhowow waxaan leenahay aqoon-yahanka soo dhowow soo dhowow dalkaagii hooye ku soo dhowow degmada cadaada ku soo dhowow xarunta eh, galmudug eh, baarlamaanka galmudug ku soo dhowow ku soo dhowow dalkaagii iyo dadkaagii
wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta galmudug cabdiraxmaan jaamac afra xeelos oo isaguna ka mid ahaa madaxdii soo dhoweysay doctor cabdi xaashi aqiro ayaa yidhi waxaa sharaf weyn inoo ah saaka inaan halkan ku soo dhoweynay een, musharax aqoon-yahan cabdi xaashi jimcaale oo soo gaaray een, magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug waxaan aad ugu faraxsannahay in maanta een, soo dhoweyn aan loo kala harin oo hadday tahay wasiiro xildhibaano galmudug een, degmadii odayaashii mas-uuliyiintii qaybaha kala duwan ee bulshada ururada ee haweenka dhammaan inaan loo kala harin runtii waxaan ku faraxsannahay in hogaamiye isu soo taaga xilka dowlad goboleedka galmudug uu muhiim u yahay een, annagana aan maaragtay een, runtii garab aan ku siinayno inuu ku guulaysto een, madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ee soo socda haddii ilaahay laga helo ugu dambeyn aqoon-yahan doctor cabdi xaashi aqir oo goobta ka hadlay ayaa mahadcelin kadib waxa uu sharaxaad ka bixiyey ujeedka socdaalkiisa Eh, mahadcelin kadib waxaa halkan u imid inaan dadkayga u imaado wax la qaybsado arko bal xaaladaha eh, deegaan nololeed siyaasadeed iyo qaybaha kala duwan ee xaaladee xaaladaha halkan ka jira Eh, hadday noqon lahayd dhinaca siyaasadda iyo hadday noqon lahayd dhinaca nolosha intaba waxaan rabnaa mar kale inaan si saxa u fariisinno siyaasadda galmudug oo aan ku fariisinno haddii alla idmo inay dib u shaqayso haddii alla idmo waxaan rabnaa golayaal deegaan iyo siyaasad deggan oo qayb ka noqon karta dib u dhiska dowladeed ee soomaaliya inay deegaankan ka timaado haddii alla idmo intaas kadib aqoon-yahan doctor cabdi xaashi aqiro ayaa loo soo gudbiyey gudaha magaalada cadaado waxaana xaflad qadaa oo soo dhoweyn ah loogu sameeyey hoteelka central ee bartamaha cadaado halkaasuu kula hadlay odayaasha dhaqanka cadaado odayaasha dhaqanka ee magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa dowladda federaalka soomaaliya uga degay inay fargelin ay ku samayso doorasho dhowaan ka dhici doonta magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kiina xasan fakad
magaalada kismaayo waxaa dhowaan lagu wadaa inay ka qabsoonto doorashada baarlamaanka iyo midda madaxtinimo ee dowlad goboleedka jubbaland qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka jubbaland oo iyagoo soo xulayo baarlamaanka cusub ee dowlad goboleedka jubbaland kana qayb qaadanayay barnaamijka falanqaynta wararka ee jubbaland t v ka baxa ayaa waxa ay dowladda dhexe ee soomaaliya ku eedeeyeen in si garab marsan dastuurka kumeel gaarka ah ee soomaaliya iyo kan jubbalandba ay wax ku doonayso islamarkaasina aanan la aqbali doonin in sidaasi ay wax u dhacaan waa sida hadalka u dhigeen ee hogaanka dhaqanka jubbaland ayaa si guud uga digay in dowladda dhexe ay iska horkeento beelaha tirada badan ee walaalaha ee dega- deegaanada jubbaland waxa ayna sheegeen inay jubbaland hore iyagu u soo dhiseen haddana ay diyaar u yihiin in waxgaradka iyo salaadiinta oo isku duuban ay ka wada qayb qaataan dhismaha jubbaland in nabadgelyadii la taageero jubbaland nabadgelyo ka jirta soomaaliya meel ka jirta ma jiro ilaahay haddii ka cabsidaano ilaahay haddii ka cabsidaano dadow nabadgelyada hal ilaaliyo taariikh may hayne xilligii rajoonkii maxamed siyaad bare dalkan xukumaayey unagu iska deginna ladina iyo fidna la suubiyi unagu heer koonfurcena dadka basaskasa hay hamar laamin istaagayn may dhahayn aad uga farhayn markaas unagu isu dhibiyaan ah maxamed siyaad bare la kubiyo hamar ah imbaashi walisa dareere kubinayo walisa dareere kubinayo walisa dareere may ahay in la qaho qaxootiyaalka la galo inna maaragtay duurka ka dhimi doona inna maaragtay gaajan dhimi doona cagabar taas daraadiye may lafadoo ninki ina us xasuusido meeli isu mari ina usu kaso meeli isrooge maysin kucosidooye dadow soomaaliyey soomaaliyey jubbaland nabad waaye nabadi aan taageerno Een, mar haddii jubbaland ay dastuur leedahay een, sharciyad ay ku dhisan tahay dowlad soo jirtay ay tahay oo xilli doorashana ay ku jirto waxaa muhiima dowladda eh, federaalka ee soomaaliya waa dowlad federaala annaga federaalkan ka mid nahay inay ixtiraamto een, dastuurka iyo nidaamka u yaala sharciyadda u taala jubbaland oo dadkeeda ay samaysteen inay ku ixtiraamto Een, wixii qayb ay ku leedahay oo dastuurka uga ogolaanayana looba diidayo wax dheeri ahna cid hadda ka yeeleyso ma jirto laakiin waxaan dareemaynaa dowladda dhexe een, in ay qas halkan ka wado waxaa layidhi nabad ceenka goy colna wax kama tare ninka meelaha wareegaya ee baanta sheegaya ee wax walbaba mataqaana dadka isku diraya ee s- maaragtay maaragtay saxaafiyada mataqaana maxaa layidhaha bahalkan waaweyn oo facebookyada mataqaana wax ku qoray ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsada adduun mataqaana waad ka tegaysaan aakhirana waa laidin xisaabinayaa dhibaatada ayada nabadda hadda mataqaana ciidamada jubbaland meesha gaareen waa nabad gosha inta ilaa iyo maaragtay baarsan guuni intana mataqaana meesha hadda aan sheegaa shan iyo afartan kilomitr jirto intaasaa ammaan eh waxa ilaahay looga xamdiyi waaye waad baabi'iseen soomaaliya caasimaddii soomaaliya waad baabi'iseen waxaad soomaaliya caasimaddeedii kolkaad saa u gasheen waxaad u soo gudubteen eh, eh, baydhabo maxay ahayd koonfur galbeed baad u soo gudubteen oo dowlada yaad u soo gudubteen waad baabi'iseen madaxweynaheedii baad qabateen ood erideen waad baabi'iseen so- eh, eh, so- koonfur galbeed waad baabi'iseen heerkii ay maanta maraysa waynu ognahay dadkeedii oo dhan baad la kasiseen waad xasuuqdeen waxaad u soo gudubteen galmudug yaad u gudubteen waad baabi'iseen madaxweynaheedii baad erideen oo ka erideen waad baabi'iseen nag baad ka dhigteen way baaba'day dalka soomaaliya wax yar oo ah qarax qarax mooyeen nabad buu ahaan jiray waad baabi'iseen soomaaliya waad baabi'iseen nabad waxaad mooddaa inaad la diriraysaan nabadda soomaaliya inaad la diriraysaan baad mooddaa waxaad mooddaa inaad la shaqaynhaysaan al-shabaab dowladda federaalka soomaaliya ayaa maamulka koonfur galbeed soomaaliya ka dalbatay inay gacanta ay kusoo dhigto dadkii ka dambeeyey dilkii loo geystay ganacsada caanka ahaa deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya wararka naga soo gaaraya magaalada baydhabo ee caasimada kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed ayaa waxay sheegayaan in duulaadka magaaladaasi maanta lagu dilay saddex ruux oo ka mid ahaa ganacsi si weyn looga yaqaanay magaalada baydhabo ee caasimada kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cali aadan maguus ayaa ka mid ahaa ganacsatada beeraleyda ah ee baydhabo waxaana uu sidoo kale hore usoo noqday siyaasi ka mid ah siyaasiyiinta deegaanada maamulka koonfur galbeed wuxuuna maanta ka mid ahaa dadkii lagu dilay duulaadka magaalada baydhabo ee caasimada kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed wuxuuna ahaa oday dhaqameed dadka reer baydhabo ay si weyn u jeclaayeen baraarujinta waxsoosaarka beeraha sannadihii dambe dilka cali aadan maguus ayaa yimid kadib muran maalmihii lasoo dhaafay ka taagnaa dhul ku yaala duleedka magaalada baydhabo ee caasimada kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed wuxuuna ku dhintay rasaas ay fureen koox hubaysan sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed oo goorow raad iyo hadaada ula hadlay dhanka kale dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxay baaq nabada u dirtay beeraha maanta ku dagaalama duleedka magaalada baydhabo ee caasimada kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed waxayna dowladda sheegtay in maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo dowladda federaalka soomaaliya ay gacan kusoo dhigi doonaan ciddii ka dambeysay dadkii maanta lagu dilay magaalada baydhabo duleedkeeda wasaaradda warafinta ee soomaaliya ayaa sheegtay in dowladda federaalka soomaaliya ay daal badan ay ku bixi doonto sida loo soo xakamayn lahaa shaqadii maanta ka dhacday duleedka magaalada baydhabo ee caasimada kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed ee lagu dilay allah u naxariista ganacsada si weyn looga yaqaanay magaalada baydhabo ee caasimada kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed laguna magacaabo cali aadan maguus iyo dad shacab ahaa oo kala shaqaynaya beer lagu soo weeraray oo ku tala duleedka magaalada baydhabo ee caasimada kumeelgaarka ee koonfur galbeed ciidanka maamulka jubbaland ayaa wax howlgalla ay ka sameeyeen deegaanada hoostaga magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose aadan fariid ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland oo ay weheliyaan ciidamada danab qaybta jubbaland ayaa labadii maalin ee ugu dambeysay waxay howlgallo qorshaysan oo looga gol lahaa baacsiga maleeshiyada nabaddiidka al-shabaab waxay ka sameeyeen deegaanada janaac cabdalle qudus beerxaani cabdidhoore iyo deegaano kale oo dhammaantood ka wada tirsan gobolka jubbada hoose islamarkaana fariisimo uu ahaa kooxaha maleeshiyada ee al-shabaab ciidamada daraawiishta ah ee jubbaland iyo kuwa danab ayaa deegaanadii ay tageen waxay ka sameeyeen barnaamijyo badan oo dhaxalgal u ah bulshada halkaasi ku nool waxay daaweyn u sameeyeen dad iyagu la xanuunsanaa cudurrada qaarkood kuwaas oo aanan horay u haysanin adeega caafimaadka iyo kuwo kale oo muhiim ah mid ka mid a saraakiisha ciidamada daraawiishta jubbaland ee howlgalka hogaaminayey ayaa warbaahinta u sharaxay qaabka uu howlgalka u dhacay iyo waxyaabaha looga gol lahaa iyo guud ahaan deegaanadii ay ciidamadu gaareen waxaa ilaahay mahadiisa maanta waxaa noo soo gabagaboobay howlgal howlgalkaas oo qaatay laba beri deegaan fara badanna lagu soo maray kaasoo lagu qastahayey waxaa weeye baacsiga ama waxaa weeye fogeynta cadowga soomaaliyeed nimanka ugus la baxay magacooda ugus loo soo gaabiyo deegaanada ayaga ah waxaa ka mid ahaa soo marnay janaac cabdalle qudus beerxaani cabdidhoore iyo deegaamo kaleeto oo fara badan oo waxaa weeye halkan hadda lagu soo koobi karin waxaa ilaahay mahadiisa waxaa weeye nimanka nabaddiidka ah markii ay maqleen howlgallaha qorshaysan in lagu soo qaaday oo loola qastahayey in ayaga wax lagu wax lagu yeeleeyo in ay ka farxadeen deegaanada ayadaa oo dadka ay ku dhibi jireen markii hore oo gebi ahaanba ay isaga baxeen goobahoodii qorshaysnaa ee marka ayada ahaa ciidamada waxaa weeye jubbaland qaybahooda kala gedisan iyo ciidanka s n a qaybtiisa ee danab ee kumandooska ah ay iska kaashanhayeen gebi ahaanba inay ka farxadeen oo waxaa weeye goobihii oo cidlo ah ee loogu tegey waxaa xusid mudan in goobaha goob ka mid ah ee loogu tegey mid looga sheekeeyo inuu ayaga ka mid yahay oo xaruntooda naftoodii oo saanid ciidan qayb ka mida ay taallo in loogu tegay xafiiskii ninka asaga ahna waa la soo qabtay waana la wadaa waana la baari doonaa insha allahu inuu ka mid yahay iyo inuusan ka mid ahayn howlgalkiina hadda waa noo soo gabogaboobay biidni illahi alkariim si nabadgelye ahana wuu noogu soo dhammaaday aad baad u mahadsantiin warkii intaas ku dhan yahay tani kulan dambe nabad ahaada saaxiibayaal